Diiwaangelinta dadweynaha ee doorashada golayaasha deegaanka ayaa maanta oo Talaado ah si rasmi ah uga bilaabatay degmada Shaandani ee gobolka Banaadir. Dadka deegaanka ah ayaa safaf dhaadheer u galay goobaha diiwaangelinta iyaga oo muujinaya rabitaan xooggan oo ku aaddan inay codkooda dhiibtaan si ay u doortaan wakiilada matalaya. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Cabdikariin Axmed Xasan ayaa ka warbixiyay diiwaangelinta dadweynaha ee doorashada golayaasha deegaanka iyo muddada ay socon doonto.
waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo bilowdo maalintii ugu horreysay oo dadka gobolka banaadir ay u dareeraan inay isdiiwaangeliyaan si ay u doortaan madaxdooda golaha deegaanka waa bilaaw maantay noo bilaabatay waxay socon doontaa soddon cisho dad fara badanaa yimid nambarkaan filayna nambarka badanaa yimid riboodkaan hayna wuxuu ahaa in shingaani dad yar ku nool yihiin laakiin shingaani waa beeniyeen maanta nambar badanaa ku yimid waana bilow sababaha aan u doorannay degmada shingaani inay noqoto degmadii ugu horraysay ee ka bilaabato diiwaangelinta waa nambar wan shingaani waa degmadii ugu horraysay ee degmo noqota gobolka banaadir
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir oo noqday muwaadinkii koowaad ee isku diiwaangeliyey doorashooyinka qof iyo codka iyo xubno ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan si ay u doortaan mas-uulka maamuli lahaa iyaga oo bogaadiyey diiwaangelinta dadweynaha ee doorashada golayaasha deegaanka
waa markii ugu horraysay oo aan isdiiwaangeliyey oo aan doorasho u diyaarahay shahaadada diiwaangelintaa la isiiyey kaarka codbixintuna waa ii imaan doonaa saa darteed marka waxaan jecelahay una sheegayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool magaaladan in ay isdiiwaangeliyaan haddaadan isdiiwaangelin ogow cod ma lihid haddaadan cod lahaynna waxaa kugu dhacaya berrito wax ma dooran kartid waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto inay iska diiwaangeliso goobahay ku sugan yihiin dadka reer shangaanina waxaan uga mahad celinaa inta maanta soo xaadirtay tirada badan inta soo socotay sidoo kaleetona waxaan rajaynayaa inay ay soo gaaraan anigoo ka soo jeeda degmada shingaani halkan doorashadeeda ee tahay maantan ilaa igu waafajiyey inaan ka mid noqdo dadka oo samaystay shahaadada oo soo sameeyey codka ilaa mahaddiis waaye aad iyo aadaan ugu faraxsannahay degmadan inay ka bilaabatay waxaana rajaynaa insha allah degmooyin kale inay ku daystaan degmada shingaani sida quraxda badan maantay halkan ay ugu dhacayso doorashada sidaa u jeedin ummadda ee degmada degan inay halkan iskugu soo baxeen aad iyo aadaan ugu faraxsannahay doorashadan ayaa ah mid taariikhi ah maadaama ay tahay markii ugu horraysay muddo konton sano ah oo shacabka fursad ay u helaan si ay si toosa u doortaan xubnaha golayaasha deegaanka